ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida ah oo xiliyadan oo kale marka laga reebo maalinta jimcaha aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa sagaalka bisha saddexaad sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiryada qodobada ah maanta oo khamiisa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah duqaymaha aan kala joogsiga lahayn ee yuhuuddu ka hayso muslimiinta reer khasa oo weli halkooda ka sii soconaya madaxweynihii hore ee dalka beero oo geeriyooday duqaymo mar kale ka dhacay caasimadda waddanka suudaan shiinaha uu ku hanjabay inuu ka hortegi doono xadgudub waliba oo ka dhana madax bannaanidiisa maleeshiyaadka xuutiyiinta oo dad riyada ku dilay qarax ay ka geysteen waddanka yeban sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan daajikistaan oo shaacisay dagaalkeeda ka dhanka muslimiinta ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله بالنجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى
waa hagaag qodobadaasoo idil goordhow ayaan soo gudbin doonaa insha allah ayaan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka duqaymaha aan kala joogsiga lahayn ee yuhuuddu ka hayso muslimiinta reer khasa ayaa weli halkooda ka sii soconaya haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa soo gudbinaya cabdiraxmaan bader أذكر رصاص بلاد الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت أنا كنت راح أشتري أنا هو سبر السرو وانفجر السرو لا لله وإنا إليه راجعون فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم الله عليهم واحنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا احنا اقوى اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر تعالي هاي ماما هاي ماما ولك لا أحد يشوفك.
ومنك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهنو وال- آه، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله آه، معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فأما النصر وأما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha yahuudda ee ka wadomarinka khaza waxaan maanta oo khamiis ah danka kalena ku beegan maalinkii saddex boqol afartan iyo labaad oo xidhiidh ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza iyo weeraro xoogogalla ah oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen daanta galbeed duqeyn aad u xoogan ayaa waxay ciidanka yuhuudda ka geysteen madraso hoos tagta hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee marinka khaza taasoo ku taala xerada nuseyraad waxaana halkaasi ku shahiiday sida lagu soo waramayo lix ruux oo ka mid ahaa howlwadeennada hay-adda iyadoo sidoo kale ay dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan war ka soo baxay hay-adda norwa islamarkaana lagu faafiyey bartay yakisku leedahay ayaana arrintani lagu xaqiijiyey waxaana ay sheegtay in duqeynta ay geysatay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay leeyihiin ciidamada sahaynada yuhuudda ayna bartilmaamaysadeen madrasada almajaaciin oo ku taala xerada nusiraad waxayna intaa ku dartay hay-adda in madrasadan ay tahay markii shanaad oo ay beegsanayaan yuhuudda waxaana ku hooyanayay sida ay hay-adda ka dhawaajisay wax ka badan labiyo toban kun oo barakacya allah xerada jabaaliya ee waqooyiga marinka khaza duqeyn ay ciidamada yuhuudda ka geysteen waxayna ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo tiro badan sidoo kale duqeyn ay ciidamada yuhuudda ka fuliyeen xerada addaraj ee marinka khaza waxaa ku shahiiday afar ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan xaafadda tufaax ee bariga magaalada khaza duqeyn ayna ka geysteen ciidanka yuhuudda waxaa ku shahiiday dad badan oo shacab rayd ah halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo fara badan guri ku yaala xaafadda azituun ayay sidoo kale beegsadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maamulka yuhuudda waxayna halkaasi ku dileen shan ruux oo uu ka mid yahay canug yar halka ay dhaawacyo soo gaadheen kuwo kaloo fara badan saddex ruux ayaa sidoo kale ku shahiiday kuwo kalena way ku dhaawacmeen kadib markii ay ciidanka yuhuudda duuqeen bahallimahay ku beegsadeen xasuuqay sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen madrase ku taali xerada nuseyraad waxaa ku shahiidiyey toddobiyo toban ruux oo shacab ah halka ay dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan waddada annaasir ee ku taala xaafadda azituun ee magaalada khaza duqeynay sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen waxaa ku shahiiday laba ruux oo rayd ah halka ay jiraan kuwo kaloo ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen deegaanka shaakuusha ee magaalada rafaax duqeyn ay ciidamada yuhuudda ka geysteen waxaa ku shahiiday dad aad u fara badan oo shacab rayd ah halka ay sidoo kale dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan waxayna sidaasi la mid tahay beegsadeen diyaaradaha sahaynada galbeedka xerada nuseyraada ee bartamaha marinka madaafiicda goobta ayayna sidoo kale yuhuudda ku garaaceen madaafiicda goobta ayayna sidoo kale ciidanka yuhuudda ku gara madaafiicda goobta ayayna sidoo kale ciidanka yuhuudda ku garaaceen asabar oo ku taala koonfurta khaza toddoba ruux ayaa sidoo kale ku shahiiday duqeyn ay ciidanka yuhuudda ka geysteen deegaanka qusaaca ee bariga magaalada khanyunis waxaana sidoo kale halkaasi ku dhaawacmay tira aad waxaana sidoo kale halkaasi ku dhaawacmay tira aad u badan oo dad rayda ah guri ku yaala bartamaha khaza duqeyn ay ciidamada yuhuudda ka geysteen waxaa ku shahiidiyey afar ruux oo shacab ah halka ay dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan deegaanka bani sahiil duqeyn ay ciidamada yuhuudda ka geysteen waxaa ku shahiiday dad aad u fara badan noorayid ah halka ay sidoo kale jiraan kuwo kaloo ay soo gaadheen dhaawacyo tiro bel ah guri ku yaala xerada nuseyraad duqeyn ay ciidanka yuhuudda ka geysteen waxaa ku shahiiday sagaal ruux oo saddex ka mid ay caruur yihiin halka ay dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan duqeyntan ayaana dadka shacabka ah ku habsatay xilli habeen ah xerada nuseyraad duqeyn ay ciidanka yuhuudda ka geysteen waxaa ku shahiiday halka ay dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan duqeyntan ayana waxay si gaara u beegsatay madrase ay dad barakacyo allah ku hooyanayeen sidoo kale meel ka agdhow suuqa lagu iibiyo gawaarida ee magaalada khanyunis duqeyn ay ciidanka yuhuudda ka fuliyeen waxaa ku shahiiday shan ruux halka ay dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan duqiimo aad u culus oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen magaalooyin ka dhac bartamaha marinka khaza waxaa ku shahiiday in ka badan afartan ruux oo shacab ah halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo tirabeel ah halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen tobannaan ruux oo kale sida laga soo xiganayo wasaaradda caafimaadka ee marinka deegaanka almawaasi duqeyn ay ciidanka yuhuudda ka geysteen waxaa ku shahiiday afar ruux oo shacab ah halka ay dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan sidoo kale deegaanka qarbatil cadas ee magaalada rafaax duqeyn xoogan oo ay ku bartilmaameysadeen ciidamada yuhuudda waxay ku dileen dad badan oo shacab falastiiniyiin ah halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo fara badan tirada guud ee shuhadada muslimiinta khaza tanii ku dhowaad sanad ka hor markii uu bilowday dagaalka khaza waxay haatan maraysaa in ka badan afartan kow kun iyo siddeetan iyo afar ruux halka ay dhaawacyaduna marayaan in ka badan sagaashan shan kun iyo labaatan sagaal ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo labiyo toban bilood ah uu socdo dagaalka marinka khaza ay dadka shuhadadiiyo kuwa ku dhaawacmayay guud ahaan marayaan wax ka badan boqol soddon iyo lix kun oo ruux kuwaas oo iskugu jira dumar carruur iyo waayeelo welina waxay wadaan ciidanka yuhuudda beegsiga dadka qaxootiga ah saacadaha iyo maalmahayna soo aadanna waxaa suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashadiiya dhaawaca gaaraya dadka reer khaza hay-adda bisha cas ee falastiiniyiinta ayaa waxay ku waramaysaa in ciidamada sahaynada yuhuudda ee magaalada duubaas ay ku dileen wax aan ka yareen shan ruux oo falastiiniyiin ah halka ay sidoo kale dhaawacyo kala duwan soo gaarsiiyeen kuwo kaloo fara badan waxay sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee maamulka falastiiniyiinta sheegtay in ciidamada yuhuudda ay sidoo kale weerar rasaaseen ah ay ka geysteen magaalada dulkaram ayna ku dileen laba ruux oo falastiiniyiin ah halka ay ku dhaawaceen toban ruux oo kale ciidanka yuhuudda waxay sidoo kale weeraro xoogogalla ay ku qaadeen deegaano iyo sidoo kale xaafado ka tirsan daanta galbeed gaar ahaan magaalooyinka alqaliil iyo naabolis waxayna xoogogalladani ku dhibaateeyeen dad shacab ah halka ay sidoo kale burburiyeen guryo badan oo ay dad raydah degan yihiin xarunta hay-adda bishacas ay ku leedahay magaalada dulkaram ayay ciidanka yuhuudda xoog ku galeen waxayna halkaasi waxyeello adag ku gaarsiiyeen qaar ka mid ah shaqaalaha hay-adda xerada nuur shamsa ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda la galeen gawaarida loo yaqaana baaldoosarka waxayna halkaasi ku burburiyeen guryo ay ku hooyanayeen dad shacab rayda ah halkay xarag kula dhaqaaqeen qaar ka mida dadkii ku dhaqnaa xeradaasi oo ay ku jiraan dumar iyo caruur waxay sidoo kale ciidanka yuhuudda xoog ku galeen magaalada naabolis ee daanta galbeed iyagoona xiray qaar ka mid ah waddooyinka gala xaafadaha magaalada naabolis weerar rasaaseenna ayay mar kale ciidanka yuhuudda ka geysteen xaafad ka tirsan magaalada alqaliil ee daanta galbeed waxayna sidoo kale guryaha qaar ku tuurayeen bamgacmeedyo oo ay dad badan ku dhinteen guryo badanna ay ku burbureen inta badan guryaha ay ciidamada yuhuudda burburiyeen ayaana ku yaalaa waqooyiga iyo galbeedka magaalada alqaliil ee daanta galbeed يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر مذياع
الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbinno wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali aad baad u mahadsan tahay haashim cabdinaasir dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii hadalhaynta dunida oo aan kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey caalamka qodobadaad maanta ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee dalka beru oo geeriyooday madaxweynihii hore ee dalka beru oo lagu magacaabo alberto fujimori oo muddo la ildarnaa cudurka kansarka ayaa ugu dambeyntii shalay u geeriyooday xanuunkaas waxa uu ku dhintay da-da lix iyo siddeetan sano waxaana ninkan uu mar xabsiga u galay xadgudubyo ka dhan ah bani-aadanimada oo lagu soo eedeeyey waxa uu dhintay isagoo toban cisho oo keliya xur ah kadib markii xabsiga looga sii daayay cafis loo fidiyey waxa uu ku geeriyooday cisbitaal ku yaala magaalo madaxda dalkaas war ka soo baxay xukuumadda beru ayaa lagu sheegay in loo sameynayo aas qaran calanka dalkaasna hoos loo dhigayo muddo saddex maalmood ah baroordiiqdan ayaa waxaa kasoo qaybgalaya madax kala duwan oo ka kala imaanaya qaybo badan oo ka mid ah caalamka sida ay sheegayaan wararka soo baxaya geerida madaxweynihii hore ee dalka beru ayaa si weyn looga hadalhaya gudaha waddankaas alberto fajamori intii uu talada waddankaas u hayay waxauu dhibaato adag u geystay dad badan oo muslimiin ah kuwaas oon waxba galabsan isagoona xabsiyada ku guray in badanna qaarkood uu ku xukumay dilal toogasho ah muslimiin badan oo ku nool dalka beru ayaa ku naaloonaya farxa sida ay sheegayaan maadaama uu geeriyooday nin in muddo dhibaatain jiray oo gobodfaladii iyo mahadhooyinkii ku kacay ilaa iyo haatan ay muuqdaan geeska kale duqeymo ayaa mar kale ka dhacay caasimada dalka suudaan wararka ka imaanaya waddanka suudaan ee dhaca qaaradda afrika ayaa ku waramaya in ciidamada militariga xukuumadda suudaan ay mar kale duqeymo xoogan ka geysteen magaalada khartuum ee caasimada dalkaas duqeymaha ayaa beegsay fariisimo ay maleeshiyaadka r s f ku lahaayeen magaalada caasimadda ah iyo mandiqada khartuum baxri maleeshiyaadka r s f ayaa dhankooda waxay duqeymo argudashaha ku qaadeen fariisimo ay ciidamada xukuumadda suudaan ay ku leeyihiin magaalada umudurmaana ee gudaha dalkaas khasaare kala duwan ayaa lasoo warinayaa inay ka dhasheen duqeymahan walow aan la helin tafaasiil ku aadan xajmiga ay la egyihiin duqeymahan ilaayo iminka ma jirto waxwara oo ka soo baxay ciidamada militariga dowladda suudaan oo ah gacanta fulisay duqeymaha lagu beegsaday r s f dhanka kalena ma jirto wax faahfaahin ah oo laga helay duqeymaha ay fuliyeen ciidamada r s f ee lagu beegsaday ciidamada xukuumadda khartuum ee ku sugnaa gudaha magaalada umudurmaan duulaanka u dhexeeya ciidamada militariga suudaan iyo kooxda dacmu sariic ama gurmadka deg dega ah ayaa marba marka xigta sii karar qaadanaya inta uu loolanka socda khasaare lixaad leh oo aan xaddi lahayn ayaa soo gaaray shacabka muslimiinta ah ee reer suudaan ma jirto cid u aabiyelaysa gumaca baaruudda iyo gantaalada ay gaardaadinayaan diyaaradaha dorooniska hubka waxgumaadee labada dhinac ay iswadaarsanayaan ayaa waxaa ku garoobay dumar badan oo muslimaad ah halka ay caruur badan ay waalidiintooda waayeen dhinaca kale shiinaha oo ku hanjabay inuu ka hortegi doono xadgudub weliba oo ka dhana madax banaanida dalkiisa mas-uul militari oo shiinees ah ayaa shaaca ka qaaday inay ka hortegi doonaan xadgudub weliba oo lagu doonayo in lagu waxyeelayo madax banaanida gaar ahaan xeebaha koofureed ee dalkaas waxaa lama huraan ah in badan koonfurta shiinaha ay ahaato meel nabad ah ayuu yidhi mas-uul shiinaas ah oo la hadlay warbaahinta ka soo baxda gudaha dalka shiinaha isagoo sii wata hadalkiisa ayuu sheegay haddii ay dowladda maraykanka soo dhaqaajiso cumaladeeda ay daaha gadaashiisa ka maamulayso ama dhaqaale ku bixiso ama dagaalka ay si toos ah usoo gasho ay iska caabin doonaan dowladda shiinaha waxay shaac ka qaaday inaysan ka kaftami doonin guud ahaan madax banaanida dalkaas si gaar ah xeebaha dalkaas shinji beijin madaxweynaha dalka shiinaha oo ah nin keligii talis ah ayaa waxauu gacan adag ku maqooninayaa dalkaas isagoona dowlado badan kala dhexeeyo khilaaf siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed waxaana ka mid ah dowlado badan oo ay uga horeeyaan maraykanka ingiriiska talyaaniga faransiiska iyo jarmalka ugu dambeyntii maleeshiyaadka xuutiyiinta oo dad rayid ah ku dilay qarax ay ka geysteen yemen ugu yaraan laba ruux ayaa ku dhintay mid kalena waa uu ku dhaawacmay qaraxay maleeshiyaadka xuutiyiinta ka fuliyeen mandiqada sarwax oo ku taala galbeedka magaalada ma'rib ee dalka yemen qaraxa ayaa ahaa miinada dhulka lagu aaso gaar ahaan nooca loo yaqaano sooboodada waxayna maleeshiyaadka xuutiyiinta ku aaseen waddo weyn oo isticmaalayeen dadka iyo gaadiidka isbuucii lasoo dhaafay ay ahayd markii sidaan oo kale qaraxay fuliyeen maleeshiyaadka xuutiyiinta uu ku dhintay hal ruux canaasirta xuutiyiinta yemen oo garab iyo taakula militari ka helaya dowladda shiicadaha iiraan ayaa dhibaatooyin badan waxay ku hayaan dadka muslimiinta ee ku nool yemanta xigmadda iyo iimaanka laakiin tacadiyadooda guraacan iyo jaraa'imtooda ka baxsan bani-aadanimada waxaa ka hortagay oo dhidibada u aastay ciidamada mujaahidiinta jamaacadda ansaaru shareeca oo xiriira leh ururweynaha jihaadiga ah ee alqaacida kuwaas oo dacaartii gacamahooda ku beertay dhadhansiyey ciidamada yemen xuutiyiinta iyo maleeshiyaadka xisaamul amni intaas ayaan kusoo gebagabeyneynaa xubayntii hadalhaynta dunida waxaan dib idinkugu celinayaa barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta ka harsan
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan daajikistaan oo shaacisay dagaalkeeda ka dhankaa dadka muslimiinta ah waxaana warbixinta soo jeedinaya cabdifataax faarax deeriye taajikistaan ayaa bilowday ololo ballaaran ay ku beegsanayso shacairta islaamka iyo muuqaal waliba oo muujinaya islaamnimo sida garka dhaadheer iyo xijaabka sharciga kadib markii dowladda ruushka ay tiro dad ah u dhashay waddanka ay ku eedeysay inay mooska ka fuliyeen weeraro ay ku tilmaamtay kuwa argagixiso sida lagu xusay warbixin dheer oo uu qoray wargeyska new york times wargeysku waxa uu dib u eegis ku samaynayaa sheekada gabar toddobiyo labaatan jir oo u dhalatay dalka tajikistan taasoo aragtay xubno ka tirsan maamulka deegaanka oo maqas ku sita bannaanka maqaayad ku taalla magaalada dusimba ee caasimadda dalka tajikistan iyagoo ragga ka jaraya garka haddii ay u arkaan inuu dheer yahay sida uu sheegay wargeysku gabadha qudheeda ayaa la xiray dhowr jeer ilaa ay go'aansatay inay iska dhaafto xijaabka ilaa inta ay fursad uga helayso inay ka hijrooto waddankaasi dowladda tajikistan ee uu hogaamiyo imomoli raxmaan oo xukunkaaye in ka badan soddon sano ayaa soo rogay xayiraado badan oo ay ku jiraan in gabdhuhu iskuulka ku aadin xijaabka go'aankan oo soo baxay sanadkii laba kun toddobadii ayaa lasii xoojiyey xilligan iyadoo soo kale la adkeeyey amar soo baxay laba kun sagaalkii oo ahaa inaan xarumaha dowladda lagu iman karin xijaabka shaqaaluhuna aysan muujin karin shacaa'irta sida in la deysto garka dalkan oo ay dadkiisu muslim yihiin ayaa waxaa ka talisa dowlad dimuqraadi ah oo ku daaban dowladaha shisheeye ee aadka u necab islaamka sida ruushka iyo reer yurub qaarkood waxaana ku nool dad lagu qiyaasay toban milyan oo qof baarlamaanka waddankaasi ayaa ansixiyey wax kabeddelka sharciga iyo dhaqanka iyo dabaaldegyada kaasoo mamnuucaya xirashada dharka ka baxsan dhaqanka waddankaasi waxaana la oggolaaday qofku inuu wuxuu doono ku labisan karo xitaa maqaarka doofaarka wax kabeddelka ayaa soo kale mamnuucaya soo dejinta iibinta iyo xayeysiinta dharka dhaqamada shisheeye ee ka soo horjeedo hiddaha waddankaasi ganaax lacageed oo aad u badan oo u dhexeeya lix boqol iyo lixdan dollar ilaa kun iyo afar boqol oo dollar ayaa lagu soo rogay ciddii ku xadgudubta shuruucdan taasoo kordhinaysa cadaadiska dadka ku nool waddankan oo uu hareeyey faqri iyo shaqo la'aan dowladaha hoose waxay samaysteen ciidamo gaar oo la dagaalama xijaabka iyo garka halka boolisku ay weerareen suuqyada si ay u qabtaan cid walba oo ay ku arkaan waxyaabaha mamnuuca ah caqliga ka dambeeya arrintani ayaa u muuqda mid meesha ka saaraya muuqaalada guud ee islaamka kaasoo ay dowladdu aaminsan tahay inay wax ka tari doonto xakamaynta islaamka iyo xadidaadda xornimada qofka muslimka ee diintiisa oo iyadu u aragto xagjirnimo iyadoo ay jiraan tallaabooyinkani khubarada la dagaalamka waxa loogu yeero argagixisnimada ayaa tilmaamaya in siyaasadani ay keeni karto natiijo aan la mahdin leukas weber oo aasaasaha xarun ka shaqaysa cilmi baarisyada ku aadan islaamka iyo jihaadiyiinta ayaa aaminsan in dhaqdhaqaaqani ay samaynayso dowladda taajikistan uu keeni karo caro iyo inay kacdoon sameeyaan dadka muslimiinta ah howlgallada guracan ee dowladda taajikistan ayaa waxau ku tilmaamay kuwa sahlaya in bulshada fahansan diinta islaamka iyo kuwa qiirada diimeedleh inay ku biiri karaan jihaadiyiinta taajikistan ayaa heshiis dhanka ammaanka ay la saxiixatay maraykanka bishii mey ee lasoo dhaafay iyadoo ujeeddadu tahay in aad loola socdo dadka soo gelaya waddanka ee ay sunnadu ka muuqato iyo kuwa lagu tuhmo inay xidhiir la leeyihiin mujaahidiinta ka dagaalamaya caalamka islaamka khubarada xuquuqul-insaanka ayaa tilmaamaya in halkii ay wax ka qaban lahayd dowladda taajikistan musuq maasuqa iyo cadaalad la-aanta bulshada inay raadinayso arrimo madowa oo keeni kara halis amni iyo mid masiiri ah aragtiyo laga qaaday qaar badan oo ka mid a bulshada waddankaasi waxay ku sheegeen inay ka soo horjeedaan tallaabada diinla dirirka ay dowladdu qaaday ayna aaminsan yihiin in qofka muslimka ay xor u yahay waxa ay diintiisu farayso ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي guud ahaanna intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله